war ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu sheegay in fulkaanooyinkii dhowaan ka bilowday dalkaasi ay saamayn xooggan ku yeesheen waddadii tareenka iyo gaadiidka ee isku xiri jirtay dalkaas iyo jabuuti muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya waddada tareennada ee isku xirta itoobiya iyo jabuuti oo dildilaacday taas oo saamayn ku yeelanaysa dadka xabashida ah maadaama ay waddadaasi u soo maraan badeecado badan warshad samaysa sonkorta oo ay leedahay xabashida itoobiya islamarkaana ku taalla gobolka canfarta ee awaash oo ah goobaha uu dhulgariirku ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inuu burbur xooggan uu soo gaaray fulkaanada ayaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysa iyadoo midii ugu xoogganayd ka qaraxday buurta fantala ee ku taalla itoobiya meelaha qaar ayaa waxaa la sheegayaa inay ka soo baxayaan biyo kulul oo ku darsamaya webiga awaash ee mara gudaha dalkaasi dhacdooyinkan ayaa imaanaya mar muddooyinkii u dambeeyey dalkani ka dhacayeen fulkaanooyin isxigxiga sidoo kalena la arkayay waxyaabaha qaar oo dunida ku cusub oo dul hehaabaya hawada sare arrintan ayay culimmada iyo dadka waxgaradka ahi ku macnaynayaan inay tahay mucjiso rabbaani ah islamarkaana ay tahay in allaah loo laabto lagana magangelo maqaadiirta caynkan oo kale ah